The voice of America. VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor sabti ah bisha february waa sideed iyo tobanka sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa halkan idin wadajir idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xuseen bare aadan iyo falastiin axmed iimaan
kulamada marka waxaan uga hadlaynay qayb inaan dadka dejinno oon u tilmaanno waddanka inay joogaan waddanka dadkiisa ay qayb ka mida yihiin waxaa kaloon uga hadlaynay dadka inaan barno xuquuqda iyaga ay leeyihiin
kaasi waxauu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra oo ka warramaya kulan shalay ka dhacay masaajidkaasi oo ku yaala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadeennana dhegaystayaal waxaa ka mid a qaramada midoobe oo faahfaahisa heerka abaaraha ka jira soomaaliya ay gaarsiisan yihiin sidoo kale waxaad maqli doontaan isbeddelka cimilada oo loo macneeyey oo loo aaneeyey abaaraha soomaaliya ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin helnaa marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii caalamka
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa kulankii ugu horreeyey la yeeshay dhiggiisa dalka shiinaha mister wang iye kulankan ayaa ahaa mid muhiim u ah labada dal ee maraykanka iyo shiinaha kuwaasi oo uu u dhexeeya loolan ganacsi warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ku heshiinayaan sii xoojinta iskaashiga ku aadan dhinaca dhaqaalaha iyo ammaanka labada mas-uul ee maraykanka iyo shiinaha ayaa kulan muddo saacad ah qaatay ku yeeshay dalka jarmalka oo ay labaduba uga qaybgalayaan shirka ay isugu yimaadeen wadamada labaatanka dal ee adduunka ugu horumarsan ee loo yaqaano g tn
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu afar murashax ka soo dhex xulanayo qofka uu u magacaabayo xilka la taliyaha ammaanka qaranka xilkan ayaa waxaa iska casilay genaraal michael fellen oo toddobaadkan iscasilay kadib markii uu cadaadis la kulmay laakiin waxaa xusid mudan in uu madaxweyne trump ku sheegay fariin uu kusoo dhigay barta twitter-ka in genaraal keith kellag oo ka mid ahaa saraakiisha afarta ah ee uu xilkan la rabay in uu isagu ka cudurdaartay madaxweyne trump ayaa sheegay in ilaa iyo hadda uu shaaca aanu ka qaadi doonin magacyada saddexda murashax ee kale ee uu la rabo in jagadan uu u magacaabo
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington qaramada midoobe ayaa faahfaahin ka bixisa heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatada abaaraha ee ka jira soomaaliya waxayna ka digtay in meelo badan ay ka jiraan xaalada u dhow macluul xogtan ayaa lagu shaaciyey war qoraal ah oo ay soo wada saareen hay-adaha unisef iyo w f b waxayna sheegeen in ku dhowaad hal milyan oo caruura ay la kulmi karaan macluul haddii aan gargaar degdega loo fidin wariyaha v o eda heeraan wariyaha v o eda haaruun macruuf ayaa arrintan ka wareystay madaxa hay-adda unisef ee soomaaliya stephen lorier xuseen barre aadan ayaa warbixinta nooga diyaariyey
hay-adaha samafalka ee hoos yimaada qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah ayaa si isdabajooga wakhtiyadan dambe u soo saarayay digniino ku aadan halista ka dhalan karta abaarta ka jirta geeska afrika gaar ahaan soomaaliya waraysi gaar ah oo haaruun macruuf oo ka tirsan laanta af soomaaliga ee v o a uu la yeeshay wakiilka sanduuqa badbaadada hooyada iyo dhallaanka ee qaramada midoobey ee unisef u fadhiya soomaaliya master stephen lorier ayuu ugu horeyn waxa uu ku weydiiyey waxyaabaha caddaynta u ah ee uu ku xaqiijin karo baaxadda abaarta ayaa wakiilka unisef waxa uu ku sheegay inuu booqday qaar ka mid ah goobaha ay abaaruhu saameeyeen Well, I came back yesterday from northern Somalia, from uh, an area that is called Puntland. There was quite dramatic. There were hundreds and hundreds of carcasses of dead animals.
waxaan shalay ka soo noqday waqooyiga soomaaliya gaar ahaan puntland waxaanan ku aragnay xaalad aad u daran oo abaar ah oo weliba roob la-aan ah waxaannu aragnay tuulooyin ay yaalaan raqda boqolaal xoolo ah oo isugu jira ari ido iyo lo iyo geel aad u tiro badan dadkaanu la kulannay ayaa u badnaa carruur iyo haween waxaanan kuwaasi ku caawinay deeq isugu jirta lacag kaash ah iyo biyo iyo daryeel caafimaad iyadoo ay xusid mudan tahay in raggii awoodda lahaa ay naftooda la carareen waxaana sidoo kale xusid mudan in raggii ay hore u sii kaxeeyeen dadkii iyo xoolihii badbaadayay ee socon karayay iyaga oo la aaday dhinaca dhulka u dhow xeebaha waxaana ka mid ah agagaarka isku shuban oo aanu ku aragnay rag badan oo xoolahoodii badbaadiyey oo saaray baabuurta qaada xamuulka si halkaasi loola gaadho oo ay ka faa'iidaystaan cawska ku sii hadhay goobahaasi haddii aanuu roobku iman xiliyadan dhowna waxay dadkaasi iyo xoolahoodu ku jiraan halis aad u weyn wakiilka yunisef ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan gobollo kale oo koonfurta soomaaliya ah oo ay xoolahoodu aad u sii liitaan oo islamarkaasina dadku u baahan yihiin gargaar deg deg ah I went to Baidoa in, in, in southern Somalia, and there the situation is even more dramatic. Uh, people have lost nearly 90% of their harvest by two intaasi ka hor consecutive waxaan tegnay baydhaba oo ku taala koonfurta soomaaliya halkaasi oo ay xaaladdu sidani kaba sii daran tahay beeralaydu waxay waayeen ku dhowaad boqolkiiba sagaashan dalagii beeraha iyagoo aan laba xili roobaad oo isku xiga helin wax roob ah oo ay ku beertaan wixii ay u baahnaayeen waxaana intaasi u dheer shuban ka dilaacay dhulkaasi wakiilka yunisef ee soomaaliya ayaa mar la weydiiyey inay jiraan dad uu geeriyooday abaarta oo uu soo arkay ayaa waxa uu sheegay in xaaladda xilligana jirta ay tahay mid halis ah oo lagu tilmaami karo mid ay dadku qarka u saaran yihiin in ay geeriyoodaan At this moment, we are above and, and, and we are ahead of the curve. What we see now is people in distress. We haven't seen the high mortality figures that we saw in the famine of. of xilligan aan hadda joogno waa xaalad lagu tilmaami karo mid jarka laaladata waxaan aragnay waa dad hayaan ah laakiin weli maanu arkin xaalad dhimashada ee heerka badan ah ee aanu arkaynay sannadihii labadii kun iyo koob iyo tobankii sababtoo ah weli macluushii ma aanay dilaacin sababtoo ah iminka waxaanu nahay kuwa ka hortegaya inta aanay xaaladdu gaarin heerka macaluusha waana sababta aan ugu celcelinayno digniinta taasi oo ah haddii aannu iminka helno gurmadka loo baahan yahay waxaannu ka hortegi karnaa geeri badan laakiin waxaa xusid mudan inaannu xarumaha bukaan socodka ku arkaynin dad badan oo nafaqadaro ay hayso wakiilka hay-adda yunisef ku qaabilsan soomaaliya ayaa v o eda u sheegay mar ay weydiisay waxtarka uu u leeyahay gargaarka iyo kaalmada ay geysanayaan ayaa sheegay in ay tahay mid wax ku ool ah It is certainly helping, but we, we, we have to scale up because the area that we're talking about is, is very, very vast. We're talking from the, fa- the, the drought started in northern Somalia um, and then went to the middle of Somalia, and now we see it popping up in, in, in the south of Somalia. So it's an gurmadkayagu enormous area.
waa mid wax taraya ilaa iyo iminka laakiin waxa uu u baahan yahay in la sii xoojiyo sababtoo ah dhulka aanu ka hadlaynaa waa dhul aad u baaxad weyn dhulkaasi oo abaarta aanu ka hadlaynaa ay saamaysay laga soo bilaabo waqooyiga soomaaliya ilaa iyo bartamaha soomaaliya haatanna laga dareemayo koonfurta soomaaliya sidaasi daraaddeed waa in la badiyaa xarumaha quudinta islamarkaana aad loogu dadaalaa si ay dadku u heli lahaayeen biyo nadiif ah oo ay cabbi karaan tallaabooyinkaasi oo wax badan ka qaban kara in hoos loo dhigo geerida iyo in xaaladaha caafimaad ee halkaasi ka jira ay noqdaan mid lala tacaalo sida shubanka oo kale wakiilka sanduuqa badbaadada hooyada iyo dhallaanka ee qaramidoobe iyo unisef u fadhiya soomaaliya master stephen lourier oo u waramay laanta af soomaaliga ee v o a ayaa ka jawaabay su-aal ku saabsan waxyaabaha ugu muhiimsan ee asaaska u ah baaqa ay haatan dirayaan we have to buy supplies, get them out to the different places, and and and, and really uh, see that, that that we prevent this drama happening. Uh, and that means food, that means uh, therapeutic feeding, that means medicines, that means.
waa inaannu helnaa kaalmada ugu muhiimsan ee loo baahan yahay oo aannu gaarsiinaa dhulkii looga baahnaa si aan uga hortagno in ay mushkiladani dhacdo Make this as a waxaa kow ka ah in la helo raashin dadka lagu quudiyo iyo daawo iyo weliba biyo nadiif ah oo ay dadku cabbi karaan sidoo kale waa in xukuumaddu ay awoodda saartaa arrintan waana inay xukuumaddu ogaataa in arrintan awoodda la saaraya ay tahay mid loo baahan yahay waana in la ogaadaa inaannu diyaar u nahay gurmadka dadkaasi oo geeriyoon kara haddii aan tallaabo deg deg ah laga qaadin also be enormous.
xuseen baraadan ayaa warbixintaasi isugu keena soo duubariday haaruun macruuf ayaana wareysigaasi inoo qaaday halkaad kala socotaana waa v o a washington
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa lantaaf soomaaliga idaacadda v o a masaajidka daarul hijra ee magaalada minneapolis ee gobolka ay soomaalidu bantahay minnesota ayaa waxaa lagu qabtay shalay salaadii jimcaha kadib kulan ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan gobolkaasi iyo weliba dad aan muslin ahayn kulankaasi ayaa waxaa looga hadlayay wareegtadii uu dhowaan soo saaray madaxweynaha mareykanka donald trump taasoo lagu joojinayay muwaadiniinta toddoba wadan oo ay soomaaliya ku jirto oo muslin ah u badan in ay dalkan mareykanka yimaadaan haddaba kadib kulankaasi ayaa waryaheena maxamuud mascade waxa uu ka wareystay imaamka masjidka daarul hijra sheekh cabdiraxmaan shariif ugu horeyna waxa uu weydiiyey kulankaasi iyo waxyaabihii looga hadlay
kulankaasi wuxuu ku saabsanaa markii ay soo baxday wareegtadii madaxweynaha donald trump ayaa waxaan isku daynay inaan dhahno sida uga fiican anaguna aan uga jawaabi karnaa marka waxaan qabanaynay kulamo fara badan oo isdaba jooga ayaa aan qabanaynay kulamada marka waxaan uga hadlaynay qayb inaan dadka dejino oonu tilmaano wadanka inay joogaan wadanka dadkiisa ay qayb ka mida yihiin waxaa kaloon uga hadlaynay dadka inaan barno xuquuqda iyaga ay leeyihiin waxaa kaloon uga hadlaynay dadka inaan barno xuquuqda iyaga lagu leeyahay marka kulamada waxaan uga hadlaynay qaybahaas waxaan marti qaadaynay dad kala duwan oo maaragtay dadka la doorta ah iyo dad kala duwan oo dadka shuruucda iyo qaanuunka yaqaanaa si iyaga laftooda ay dadka ay ula hadlaan iyagana waan marti qaadaynay waxaan marti qaadaynay oo kaleeto iyaga laftooda intaas muxuu ku jira jiray ee wadankan sida aad taqaano maxamuud oo dadka ugu fara badan ee dadka u dooda waa dadka la yidhaahdo faith community ama dadka diimaha weeyaan marka dadka laftooda inaan marti qaadno kadibna ay ay ay tusiyaan inay garab taagan yihiin iyagana waan sameynay marka iyaga laftooda waan marti qaadnay oo oo dad fara badan oo xaqiiqatan iyaga ah ayaa noo yimid yani marka kulamadu waxaasay ku saabsanaayeen sidaasayna ahaayeen kulamadu Eh, dabcan kii hadda ugu dambeeyo toddobaadkan qabateen waxaan arkayay eh, madaxda gobolka qaarkood oo idinla jooga Eh, dee dad fara badan oo muslimiina iyo dad badan oo cadaana oo dhammaantiin aad wada joogteen oo eh, dabcan arrimahaad aad ii sheegtay ka hadlayseen marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad isla garateen ee aad ugu dambeynta aad eh, isla meeligteen maxaa ka mid ah Ee, qodobka koowaad wuxuu ahaa tusaale ahaan duqa magaalada minneapolis dadka inay u sheegtay ee, booliisku qofka hadduu joojiyo inuusan weydiinaynin qofka waxaan loo yaqaano wadankan stariskiisa bimacnaa si kale haddii loo dhigo inuusan weydiinaynin wadanka ma sharci baad ku joogtaa mise kuma joogtid Ee, it is si waxaad wadanka ku joogto inuusan weydiin karin oo magaalada minneapolis booliiskeeda arrinta aan loo ogolayn taa dadka way u sheegtay oo oo- oo way la wadaagtay waxaa kaleeto wixii meesha ka soo baxay uu ahaa ee, muxuu ah dadkii la doortay ee, iyadoo ay ka mid tahay inay in fara badan tilmaameen awoodooda inta ugu dambaysa ay awoodi karaan inay ilaalinayaan dadka xuquuqdooda iyo dadka muwaadiniinta marka inay yidhaahdeen waxaa tihiin dad muwaadiniina wadanka degan xuquuq ku leh sharci ku haysta kii xataa aan sharci ku haysanin qaabka ugu habboon ee loo ilaalin karo ayaan ka shaqaynaynaa taas qayb bay ahayd qaybta labaad aan isla afgaran ee kaleeto waxay ahayd gaar ahaan dadka diimuhu inay yidhaahdaan waxaan u baahannahay fariin xoog badan inaan dirno oon u diro bulshada ee- ee ee muxuu ahaa kaleeto oo qof waliba markuu ka noqdo shirka uu ka baxo kii ka yimid kaniisad inuu kaniisadiisu kula noqdo kii ka yimid muxuu ahaa sanigaag waa meesha yuhuudda inuu uu kula noqdo ay bulshadooda u tilmaamaan arrintan inaan iska kaashano iyo in isku meel looga soo wada jeesto qaybta saddexaad ee meesha ka soo baxda waxay ahayd kulankan inaan la joojinin kulamo noocan oo kaleeta la sii wado oo xataa aan isku dayin hadday suuragal tahay eh, meelo waaweyn iyo dad iyo dadka muxuu siyaasiyiinta ee qaraarka ama go-aanka gaaraya inaan la kulanno sidoo kale waxaan arkayay salaada jimcaha kadib maantay in masaajidkeena hortiisa dad fara badan oo cadaanihii ay joogeen eh, islamarkaasina ay gacan qaadayeen dadka masaajidka soo baxayay arrintaasi haddaad iga waranto su-aalaad u fiican way maxamuudo walaalo arrintaas waxay ka timid eh, dad eh, eh, muxuu ahaa cadaana ama dad markaas kale oo aan muslimiin ahayn oo aad uga damqaday muxuu ahaa wareegtada madaxweynaha iyo cabsida iyo muxuu ahaa walwalka communitiga muslimka ah ayaa waxay yidhaahdeen waxaan ma samayn karnaa inaan nimaadno markaad jumcada ka baxdaan oon masaajidka hortiisa istaagno oon dadka shaaha u qaybino iyo qaxwo u qaybino kadibna aan dhahno soo dhowaada walaalahanaad tihiin waxa uu madaxweynuhu sheegayo annagu lama qabno arrintaa iyadaa kadibna waxaan ku nidhi waa arrintaas waa loo baahan yahay marka waxay samaynayaan taqriiban yani markii koobaad ma aha masaajidka annaga waa markii labaad weeye oo dadkaas yimaadaan dadka soomaaliyeed ee masaajidka ku dukada iyo weliba muslimiinta kale siday u arkeen eh, taageerada ka imaanaysa dadka aan muslimka ahayn oo weliba eh, bannaanka taagan xilli badan oo salaadii jimci ay socoto Ee, xaqiiqatan waxay u arkaan wax aad iyo aad la yaab u leh markaad fiiriso maalan meelaha lagu sheekaysto ama buraha muxuuaha baraha kulanka ee waxa ay soo geliyeen iyo siday uga hadlayaan iyo sida ay ula saan qaadeen iyo xataa markay anigoo imaamka ii yimaadaan oo yidhaahdaan oo dadkii maanta aan la kulanay yani waxay u ahayd xaqiiqatan wa- wax si kale la odhan karo inuu culays ka degay oo qaar ba waxay u yidhahdeen markii aan dadkan aragnay waxaan ogaanay dagaalkan aan ku jirnay inaanaan cidlo ku ahayn in dad eh, eh, nala safan oo nala dagaalamaya oo na garab taagan inay jiraan ayaan ogaanay marka waana waxaan u baahannahay wey, waa wax aan doonayna inay masaajiddu ay ka wada qayb qaataan arrinta iyadoo ay wada sameeyaan waaka sacabdin haddaan ku weydiiyo su-aal kale ee waxaa jirta in eh, warbaahinta weliba tan kanada ay labadan maalin hadal haysay soomaali ka tagta gobolkan oo gelaysay eh, xuduudda minnesota ee kanada udhexaysa oo ka cararayay eh, go-aanada ka imaanaya eh, madaxweynaha oo dhibaato ay ka qabsatay gelitaankii waddankaasi ma la socotaan dadkaasi oo ma ku baraaraagsan tihiin in dad fara badan oo soomaaliya halkan ka cararayaan eh, dhibaatan ay ka soo gaarayso gelitaanka kanada ay gelayaan haddaad ku baraaraagsan tihiin wax tallaabo aad qaadeen waa su-aal aad u fiican weeye walaalo arrintu way cusub tahay ee wax waan kala soconaa ee, waxa ugu ugu muhiimsan horta aan rabaa inaan idhaahdo waxa weeye way jiraan dad soomaaliyeed iyo dad aan soomaali ahayn oo deganaanshaha waddanka aan haysanin way jiraan dadkaasu marka la fiiriyo soomaalidu waa nambar yar weeye ee, muslimiintuna guud ahaan xataa waa nambar yar ee, laakiin cadadka ugu badan ee deganaansa aan haysanin waa dadka la yidhaahdo hisbaaniga weeyaan marka dadkaas inuu walwal dheeraadii uu soo geli karo oo ka kale kasii duwan waan la soconaa waxaan aan talada aan bixinayna ay tahay dadkaas inaysan khataris gelinin oo aysan hadda waxba tahriib kaleeto ama muxuu ahaa haddana aysan aadin ee laga warsugo qaanuunka iyo muxuu ahaa oo ay qayb ka noqdaan xataa dadka qaanuunkan ku dagaalamaya ay qayb ka noqdaan weeye waxa anagu bixinayna iyo la hadalka aan samaynaynana waxa way dadku inay isdejiyaan intay isdejin karaan
imaam imaamka daarulhijra sheekh cabdiraxmaan sheekh shariif oo ah imaamka daarulhijra ee magaalada minneabolis oo u waramayay waryaheena maxamuud mascade
abaaraha soo noqnoqda ee geeska afrika ayaa inta badan lagu tilmaamaa kuwo la xiriira isbeddelka cimilada ee dunida haddaba waxaa dhowaan jamhuuriyadda jabuuti lagu qabtay shir lagaga hadlayay isbeddelka cimilada iyo arrimaha la xiriira waxaana warbixintan ka soo diray waryaheena ramadaan muuse
dhibaatooyinka ay sababaan saamaynta isbeddelka cimiladu ee degmadan geeska afrika ayaa inta badan ah abaarahan isdabajoogee soo noqnoqonaya shir la xidhiidha arrimahaasi oo heer caalamiya ayaa lagu qabtay magaaladan jabuuti iyadoo ujeeddadu ay tahay qaabkii loo dejin lahaa istaraatiijiyad loo midaysan yahay agaasimaha arrimaha deegaanka ee jabuuti xuseen riiraash rooble ayaa ii faahfaahiyey marka hore wuxuu shirkanu kaga duwan yahay shirarkii hore lagaga hadlayay arrimaha isbeddelka cimilada waxaa la dareemay horta awal waxa la odhan jiro cim- ee maarata isbedelku isbedelku xaqiiq buu noqday oo waxaan tusaale soo qaadanayaa ee, l- tobankii sannadood ee amba ugu dambeeyey labada kun iyo afartii cir weyn baa wadda ka daayay waxaas waxay taabsanaysaa inuu isbedelku cimilada uu jiro dabadeed waxaa la gaadhay sidee looga hortagay habka ugu hore waxa ahaa dhibtu iyo ku dhacday dhibtu waxay ku dhacday dadka reer guuraha baadiyaha kuwaaba maaragtay loo maaraynaya oo waxa la mashaariic degdega ayaa loo sameeyey oo markaa biyaha ayaa maaragtay saldhig u ah dabeed maanta waxa weeyaan waa istaraatiijiyad dheer oo maaragtay saldhigaysa sidii si joogta ah loo maarin lahaa maanta weeyaan In, uh, maxaa la maareynayaa kolkaa in, uh, ba- isbeddelkan cimilada saamaynta dhibaatooyinka uu ku yeeshay markaa dadweynaha gaar ahaan kuwa dhulka miyiga degan togu horeyse waxa weeyaan in laysku hawlo in dhibta ugu weyn waxa weeyaan xaggii biyaha sidii loo heli lahaa biyaha laba siyaabood baa loo helaa waxa ugu horeeya amba waa la faqaa oo aad baa loo dhaadhacaa amba biyaha cirka ee socda ayaa la joojiyaa dabadeetana kawaa marka la joojiyo dadka ka cabaya adhiga ka cabaya hadday biyuhuna sii bataan waxaa laga maarayaa in maaragtay in, eh, beer laga samayn karo waa sidaa istaraatiijiyadaan doonan inaan samayno agaasime iniguna biyaad ka hadlaysaan haatanna iminka dadkii abaare ee basteedu yihiino biyahanad ka hadlaysaan soo biyaha la laayahayba mahay waa runtaas laakiin aniga kusoo sheego eh, waa laba siyaadood si degdega dhibta dadka haystay iyo si joogta ah si degdega mashaariic badan oo ballaaran baan ka hirgelinay een, calisabiix siiba baadha een, cadaylu casaamo baadha mashaariicdaa badan waa si degdega si looga jawaabi lahaa taa oo socota oo mashaariicda ay socda waxaa la doonaya haddana si joogta ah oo maaragtay sannadada badan tobanka sannadood wixii soo socda hab istaraatiijiyado lagu dhaqmaa la doonaya oo markaan loo doono maaliyaddii oo waxoo dhan daba socdan doonaan insha allah miyaad noo taaban karaysaa bilmatal arrin aad hore uga hadasheen sidan oo kale oo maantana dadku dheefteedii hayaan haa way badan yihiin maanta indhaha kaa kuwan haddaad tagtid baaro meesha kurtimale la yidhaahdo baaro markaa garab maraysid waxaa jirta biyo xidheenkii oo awalba markuu cirku doo iska engegayay yaa manaafacaad ku xidhnay beero badan baa samaynay maanta indhaha kaa ku macalina kusoo arkaysaa in dadkaasi biyihii sida kaleba ay dabayshu qaadi lahayd ayay ka faa'iidaysteen mashaariic badanoo indhaha lagu qaban karo way jiraan dhinac kale hay-ad caalamiya oo laga leeyahay dalka britain oo takhasuskeedu yahay qaabka loogu dejiyo boostada waraaqaha lagu diro nidaam la xidhiidha ciwaanada guryaha ayaa heshiis la saxeexatay boostada jibuuti si looga hirgeliyo mashruucaasi dalkan jibuuti agaasimaha boostada jibuuti baxnaan cali meydal ayaa iga warramay marka hore qaabka ay u howlgelayaan qof kastoo jibuuti gala amba hejadaha gala baahidiisa waa gaadhsiin karnaa wuxuu dibaddii looga soo dirayaba wuxuu doona aa noqdo adress yaro sample oo oo fudud yaa siinanaa qofka taa unbuu siin doonaa shicibkao dhan ilaa kuwa dibadaha jooga alaabta gurigiisaasi aan u gaadhsiinanaa khaladkuna aad buu nagu yaraan marka nin kastoo doonaya maanta waxaa ka dambeeya inuu faktuurkiisa koraanka inuu tani boonka tani asironska warqadahaasoo dhan xaafidiisa ugu tagaan dee uu heli karayaa dowladdana waxaa jirta qoladan ampuga qolada ee xaafadaha doontay wixii gala iyo inaad qofkii xaafadiisii u sheegno iyagu warqadda nagu dhiibaan annagoo u geyno qofka gpstina way adeegsanayaan khadka maxaa halkaad sidee bay qalab ahaan iyo guryihii de sidaa iskugu dhadhawaa ciwaankii adresskii u kala saaraya hawaasaa sheegaysu telefon baa lagu shaqaynayaa faktorada jabuuti qolada warqadaha qaada telefoone iyagu ibin doonaa ku shaqayn doonaan gpska lagu shaqaynaya gpskuna waa saddexdii mitirba adress baa u sameynanaa saddexdii mitirba marka qoladu weligood ba isku dhiisanaadeen ay dul joogsadaan dad doonayaan waa helanaa adresskiisu oo oo oo fudud oo oo la khalada qofku uu helayaa hadduu aqalku weyn yahayna ka waran dee aqalku hadduu dhowr adress buu kolkaa yeelanaya toban adres buu yeelan karaa aqalku tobanka adres qofku ka dooran karaya ta u fudud uu xafidi karayo maadaamay tahay saddex saddex saddex weeyaan kelmadoodu waa weeyaan iminka miis kursi kabadh qofku dee hadduu miis kursi kabadh maskaxdiisu qaadanayso taabuu na siin doonaa ma taabaa ka qaadan doonaa trainingii baa bilaabanaa shaqaalaha yar tuusanaa waxaa u malayaa bil laba bilood dadkeenu waddan aad u weyn maaha waa ka gaarsiin karnaa aduu bacda laba bilood hadduu ilaahay nala qabto waa bilaabi karnaa shaqada qofkii khalad lama gali karayo magaciisii waa haynaa xaafadiisii waa la helayaa tan waa tii qofkii zaan lagu geenay xaafadiisa oo weliba adaa shakhsiyaa lagu keenayaa magacaaga ku qoran qofka laguma dhiibayo ammaanku xagga ku fiican yahay rabadaan muuse v o a jibuuti
aada u mahadsanyahay ramadaan muuse oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada jabuuti halkan haddana dhegeystayaal kusoo dhawaada warbixin ku saabsan dhinaca ciyaaraha waa kan maxamuud mascada wariyahana ciyaaraha oo inoo soo haya
mascad waxaa jirta in kooxda arsenaal guuldaro weyn oo shan iyo hal ah dhabarka loo saaray taageerayaashooduna ay aada u carisnaayeen tababaruhu ma ka hadlay sababaha keena guuldaradaasi iyo dareenka ay qabaan taageerayaasha kooxda
aad iyo aad falastiin dabcan sheekadaasi waxay tahay ilaa iyo hadda sheekada ugu xiisaha badan ee ciyaaraha ee kubadda cagta oo jornaalada dalka ingiriiska gebi ahaanba bahda warbaahinta dunida ciyaaraha ka fooloo tahay ay ka hadlayaan macalinka arsen wenger xalayto ayuu la hadlay warbaahinta waxa uuna sheegay in aanu ka tegaynin kooxdan arsenaal si kastoo taageerayaasha iyo dadka ciyaaraha ka fooloodahay ay leeyihiin waxaa wanaagsan arsen wenger inuu kooxdan iskaga tago oo waxa uu lumiyey controolkii iyo weliba qaabkii kooxdan u maamuli jiray marka inuu ka taga ayaa wanaagsan laakiin waxa uu uu si adag u hadlay xalay uu yidhi anigu arsenaal meel ugama socdo xataa haddii ay dhacdo inaan ka taga buu yidhi kooxdan arsenaal ee sanadka soo socda ee koox kale ama meel kale ayaan tababaro ka noqonaya sidoo kale waxa uu xusay in kooxda kubadda cagta ee arsenaal uu wax fara badan usoo taray guuldarrada uu necab yahay in ka badan inta taageerayaashu ay dhibsanayaan uu isagu guuldarrada dhibsanayo laakiin taageerayaasha arsenaal iyo dadka arsenaal taageeraahay ay ka fakaraan arrinta ah inuu isagu ka tago waayo waxau yidhi anigu haddaan ka tago arsenaal hadanba way luusgarayn doontaa waa laga badin doonaa oo may badin doonto maalin walba koobkan champions league inay qaadin ayaa dhici karta waayo aniga hortayba koobkan sooma aanay qaadin toban mar ayaynaba ciyaartayba gebigiisaba koobkan champions league loo yaqaano halka isagu koob iyo labaatankii sano ee arsenal laylinayay ay sanad walba usoo baxaysa koobkan inay usoo gudubtay ciyaarto marka arsenal wenger waxaad moodaa inuu yaro caraysan yahay oo uu isu arko in wixii faraha badnaa ee wanaagsanaa ee kooxdan usoo taray ay dadku ka abaal dhacayaan haddii si loo fiiriyana waxaad moodaa falastiin inuu arrintaa ku saxayo ka hor intaanu arsenal kooxdan arsenal aanu imaan macalinkani waxaa loo yaqaanay kooxdii caajiska oo waxaa lagu tilmaami jiray koox banooni qurxoon aan dheelin ee, mararka qaar ee, kooxaha loo yaqaano mid tableka ama meelaha dhexa ku jira ayay ahaan jirtay inkastoo koobab ah, haddana xiliyadii hore ay qaadqaaday laakiin macalinkani markuu yimid kooxdii wuu bedelay magaceeda kor buu usoo qaaday kubad qurxoon oo dunida ee, kooxaha kubadda cagta ugu wanaagsan sidoo kale u dheelay ee, sanadkii labada kun iyo afartii ee, koobka iyadoon hal kulan laga badin ayay horyaalka dalka ingiriiska qaadeen marka waxyaabahaasi waa waxyaabihii uu ku daaqayay laakiin dad fara badan waxay leeyihiin odagu wuu gaboobay oo lixdan iyo toddoba sano ayuu jiraa marka dhallinyaro yaryar ayaa hadda raggii isagu macalinku ahaan jiray ayaa ciyaaraha tababara marka waxaa la gaaray xilliguu kooxda ka tegi lahaa mahadsanid Een, waxaa la ciyaarayaa mascadda dhinaca kalena koobka f a kaabka oo dalka ingiriiska lagu dheelayo sidee bay kooxuhu maanta isku arki doonaan Ee, falastiin dabcan koobkani waa koob xiise leh oo kooxo kala gedisan ay iskaga hor yimaadaan Ee, hadda waxaa ee, fooda isdaraya ee, maanta kooxda banley oo lincoln city la ciyaari doonta Ee, huddersfield kooxda la yidhaahdo iyaduna kooxaha serie b da ka tirsan manchester city oo kooxaha waaweyn oo dalka ingiriis ka tirsan ayay la ciyaaraysaa middlesbrough oo kooxaha premier leaguena oxford united oo kooxaha hoose ayay la ciyaaraysaa millwall leicester city iyaduna la ciyaari doonta sidoo kalena kooxaha kubadda cagta ee wolfis iyo chelsea ayaa iyaguna kulan xiiso badan la filaya inay koobka f a kaabka iskaga hor yimaadaan
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade wariyaha v o eda dhinaca ciyaaraha oo u waramiya falastiin axmed iimaan dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan heeska halkalugiisu yahay tamashle iyo fanaanadii rooda daahir rooda maash
Ishqiga taartiisayo iriqda ka tirban laga madiinanka laga Qabani waati alle, ishqiga taartiisayo iriqda ka tirban laga madiinanka laga nasiibika toyalaga tijaabi naftalaga dhawaansadaban laga ashoona saban laga tilanow adeeg laga nasiibika toyan tijaabi naftalaga dhawaasadaban laga hashoona saban laga tinanow adeeg lahaa anuunbaa toloyo malaqalafatobaye anuunbaa toloyo malaqalafatobaye ilii waqadangay tegaan inmeelka ileen waxaa tahay tigaad anunbaa la fatoobaya codka macaan ee roodamaash idaacaddeenna aroornimo ayay gabogabo u ahayd waa xuseen iyo falastiin oo idinla aroor wanaagsan
tashaban ku idhi anuunbaa toloyo malaqalafatobaye anuunbaa toloyo malaqalafatobaye ilii waqadangay tegaan nin meel kala teegsano tamashla qudha doonaye tago tashaban ku idhi tago tashaban ku idhi tarani waati ale calafka tusmaadiisayo codsiga u turban